kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka brofesor george magoha uu taageeray soo jeedin ku saabsanayd in ardayda si qasaba looga baaro maandooriyaha si looga baaqsado dhibaatooyinka ay ardayda u geysanayaan xarumaha ay wax ka baranayaan ayaa qaar ka mida waalidiinta ku nool xaafadda isliya ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi waxay si aada u soo dhoweeyeen hadalka wasiirka magacaygu waa maxamed dahar xasan jooga xaafadda isli waanu soo dhoweynaynaa hadaanu nahay dadka jecel waxbarashada oo mirtaas ka soo baxday wasaaradda waxbarashada dadkana waxaan ku dhiirinaynaa inay soo dhoweeyaan islamarkaana ay ka caawiyaan wasaaradda waxbarashada sidii ay amarkaasi ku hirgelin lahayd ardayda loo baari lahaa looga baari lahaa isaga midka xun iyo midka aan wanaagsanayn waxaawaa inta wanaagsan saameynta ku yeelanaya so marka waxaawaaye wasaaradda waxbarashadana waanu u hogaansamaynaa waa mirtaasna ardaydana waanu faraynaa waalidiintaydana waanu ku dhiirigelinaynaa inay ku gacan siiyaan wallahi inkastoo qof bini aadam qof ila socodsan karin oo ardayda aan waxaawaa isaga ay iska baxayaan aydu kantarooli karin haddana waxaawaa ilaa axad waalidiinta waxaan ku boorinaynaa inay la socdaan ardaydooda si walba ula socon karaan ardaydana sidoo kaleeto iyaguna inay iska daayaan waxyaabaha maanka doorinaya maadaamada dowladda ay kasoo horjeesatay in ay dowladda ku gacan siiyaan inay ku wargeliyaan kuwooda daroogada leh waxaawaa ma dhuumaaleysa ku isticmaalay ama sida publica u isticmaalaya waan aaminsanahay inay isaga ka duwanaan doonto sidii horeetood sidoo kaleetood waxaa yaraanayo dhibab ka imaanaya sidii hantida in la gubo iskuuladii la gubo maxaa la dhahaa ardayda wax kale laga aamino waxaasoo idiloo dhana ka baxaya meesha marka waa aad baan usoo dhaweynaynaa isbedelna waa ku imaan doona insha allah waalidiinta ayaa dhanka kale loogu baaqay inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ubadkooda halka laga dalbaday ardayda inay ka waantoobaan fahmaana dhibaatooyinka laga dhexla maandooriyaha wallahi waalidiinta waxaan ugu baaqi lahaa inay ardaydana waxaawaa sheeg la socdaan ilmahooda la socdaan meel walbay si xaalad walbay ku sugan yihiin macallimiinta iyaguna sidoo kaleetood inay maamulada iskuullada ku wargeliyaan sidoo kaleeto maamulada iskuullada wixii ay wax ka qaban waayeen in iyana waxaa wasaaradda waxbarashada ay la kaashadaan sidaasna ay ku yaraan doontaan rajeynaya qalalaasaas iyaga oo dhanka waxbarashada ardayda soo wajaha dhool ibraahin waxa ay ka mid tahay waalidiinta sida aadka u soo dhoweeyey hadalka wasiirka waxayna ku baaqday in loo midoobo ka hortagga arrimahan iyo sidii gacan bira loogu qaban ardayda isticmaala balwadda loogana hortegi lahaa inta aysan fidnaynin ardayda kale waxaan u arkaa inay arrintaas ay sax ay tahay in laga baaro way fiican tahay caruurtana la kontarool aad iyo aad bay u fiican tahay waalidiinta iyo maxay dhahay macalimiintana inay gacmaha isqabsadaan oo maxay dhahay caruurtooda ay ilaaliyaan way fiican tahay aad baan ugu faraxsanahay arrinta iyada ah waxaa kalifay oo maxay ah waxbarashadii hoos bay u dhacday oo hadda waxbarasho fiican lama haysto waxbarashadii hoos bay u dhacday dhallinyaradana waa la keri laayahay wiil iyo gabarba waa la keri laayahay annagii dhallaaba keri la macalimiintana waagii barya way kasoo ooyaan oo way kasoo calaacalaan marka waxbarashada maxaa la dhihi jir hoosay usii wadaan waxaa fiican inay la baaro aad iyo aad baan ugu farxsanay aniga dhoolahaana haddii la baaro oo markaasi la xaqiijiyo siday yihiin ma kula tahay in dhibaatooyinkii ay balwadu sababaysay markaasi ay ka baaqsan doonaan ayna hoos u dhici doonto iskuullada la gubayo iyo in amarka macalimiinta iyo iskuulaadka aan loo hogaansamin haa way fiicnaanaysaa marka iyada caruurta haddii la baaro oo waxyaalaha laga helo kan kalena wuxuu dhahay beri kuma laabanayo wuxuu dhihi waa lagaa heli iskuulkana waa lagaa erin buu dhahaya aad iyo aad buu ugu qanacsanaanaya kii kaloo wax sii baranaya kii kaloo haddii wax lagu arkana in laga fiijiyo iskuulka aad iyo aad bay u fiicantah waana ku qanacsannahay taa iyada arrintaas waalidiinta iyo macalimiinta iyo maxay inay iskaashadaanna way fiicantahay oo aad ay isu kaashadaan waxaa la isu kaashana caruurtaada inaad la koontaroolo oo iyagana wixkii wax lagu arka loo yeero oo maxaa liji meesha wazaasigu u yeero saas way fiicantahay waalidiinta horta isku mid ma aha dad waxaa jirta caruurta intay guryaha ku kari waayeen caruurtan iskuulka waa la iska gey ay tahay macalimiintana isku mid ma ahoo macalimiin waxaa jirta ilmahaba galaaska uuna fiirinayn hal mar hadduu usoo galo hal xiisad uusii uun dibdamba aana ugu laabanaynin haa wuu iskugu soo haraaya waayo haddiiba laga celiyo wixii wax alla wax samaynaya ama balwad lagu arko haddii laga eriyo iskuulkaas in nadiif ay iskugu soo haraysaa marka ilmaha kale way ka waantoobi doonaan insha allahu hadduu ilaah yirah waalidiinta waxaan dhihi lahaa inay macalimiinta la shaqayso oo maxay cunugiisa oo ay ilaaliyaan meeshuu soo maraayo kii aan iskuulka maxay ahayd aad aragto inaad uu goygoy ku yahay in maxal ay soo dabagasho ay macalimiinta ay faraha ka soo saarto baan aad iyo aad aan ugu baaqi lahaa star f m nairobi